haweenka soomaaliyeed ayaa la tilmaamaa inay door muuqda ka qaataan howlaha nabad dhisidda ee dalkeena siyaabaha ay haweenka soomaaliyeed uga qayb qaataan horumarinta nabadda ayaa waxaa ka mid a dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed ee colaaduhu dhex mareen markii dalku burburay ololaynta arrimaha nabadda iyo inay bulshada ka wacyigeliyaan dhibaatooyinka nabad la-aantu keento jubbaland ayaa ka mid a meelaha ay haweenku sida weyn uga qayb qaateen nabad dhisidda iyo dib u heshiisiinta bulshada colaadihii ka dhashay burburka dalka ay saameeyeen qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada kismaayo ee ka shaqeeya arrimaha nabad dhisidda ayaa ka hadlay muhiimadda ay nabaddu leedahay iyo sida haweenku ay uga qayb qaataan arrimaha nabad dhisidda maanta hadda haddii horta aysan jirin nabad oo magaaladan aysan nabad ka jirin oy tahay furun laiskuguma imaateen lama dhahdeen ma aragtaay maanta waan ku shiraynaa waan fariisanaynaa ama xarun ay laheenoo maaragtaay laiskugu shiro oo lagu soo xaadiro maanta waxaa noo mahad ah oy leedahay nabad iyo maaragtay meel lagu nasto oy tahay degmo lagu soo horto nabad markaad gurigaaga seexato sariirta habeenka aad tagto oo saa u tataabato ko waxaad ka tataabanaysaa ama baal kuusii fuuraa nabaday ka mid tahay amaa lagu soo galaa nabaday ka mid tahay amaa cawaa nabad ku seexat nabaday ka mid tahay nabadana haddii la helo oo nabad ku seexatana waa waxa ugu wanaagsan adduunka nabadana waxaa ka shaqeeya dadka wadadega ayaa nabadda ka shaqeeya nabadda waxaa ka shaqeeya dhallinyaro iyo haween iyo odayaal iskaashade dhallinyarada markay fadhiyaan halkan oo aniga hooyada aan ahay haddaan ka cabsado dhallinyarada oon dhaho kuwa way ku dilayaan haddaan odayaasha ka cabsano kuwan ama magacyo kale u shaqeeyaan haddaan gabdhihii ka cabsano kuwan macnahood si ahaan waay arrin adag ay noqonaysaa ilaa marka anaga inteena is wada qabsano gacmaha oon ka wada shaqeyno nabadda oon si wanaagsan u wada shaqeyno nabadda imaanaysaa cidina ma soo dhexgeli karto dalkan deegaanadan beeraha in la beerto waxa la barto laga faa'iidaysto webiyadan biyaha iyo barwaaqada laga faa'iidaysto waxaa keeni kartaa duu laga dhisto nabad in la helo haddana maanta hormuudka ah ee dhinaca kale ee nabadda runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in platformya ay maanta ka jiraan dhammaan inta xorta ah ee maaragtay jubbaland aan ka samaynay platform daawo platforma jira woman peace platforma jira dhobley ka samaysan yihiin garbaharey ka samaysan tahay waxay ka samaysan tahay muxuu ahaa kismaayo ka samaysan tahay waxaa jirto kaleetole platform oo haweenka ah oo intaasoo isu timid ay samaysteen oo guddi ah oo shan labaatan ka kooban oo maxay ahayde ayagana guud oo maaragtay platformyadaas oo isu tegay ay
magaalada kismaayo oo ka mid ahayd meelihii ay colaadaha sokeeye iyo burburkii dalka ka dhacay aadka u saameeyeen ayaa haatana mid ay ka jirto xasilooni nabad iyo isdhexgal bulsho taas oo keenisteeda ay door weyn haweenku ka qaateen